Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland iyo furashirweynaga maalgelinta caafimaadka Puntland oo yahay diyaarada wasaaradda caafimaadka isla markaasayna ku qayb galeen dhammaan dhinacyadii quseysada heerarka shal duwan ee hay-ado dowladda wakiilo ku dareer hay-ado caalamiga ah arrimo caafimaadka ganacsato qurbajoog iyo bulshada qaybasho shal duwan shirkan oo dareero doona muddo laba maalmood ah way ballaha ka bandhigay horumarinta dhiniyada caafimaadka lagusuubyo iyo weliba shaqooyinka dareera saas haato wayba lala wadaagay ku-qaybgalayaalka hajeediyowka maalgelinta caafimaadka puntland waana qorshaga la kiirgeliyow caafimaad casriya oo maamulkaasi isu weeldhadow ku-xigeenka madaga seebda jildaren maxamed cabduqaadir iyo sheegay in afar boqol toban iyo sagaal xarumood oo kiyaala puntland oo caafimaadka ku shaqeeyo in dhammaantiyo ka tiirsanyin dhaqaalad banaanka unkukooyo taasayti oo sii yaraada hayta
sidaa la socotaan ama dhammaan la wada soconno caafimaadka puntland wuxuu in muddo ah ku tiirsanaa deeqaha caalamiga waxaan sidoo kale la soconnaa in sanadihii ugu dambeeyey hoosudhac sanadban sanad ka dambeeyay inuu ku imaanayo deeqahaas iyagaa waxaan sidoo kale la soconnaa in sanadihii ugu dambeeyey ama sanadkan gudihiisaba isbedelo siyaasadeed ee dalalka caalamka ay ka dhaceen taasoo saameyn ku yeelatay deeqahaas iyaga sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaan noqotay wasaaradda caafimaadka puntland iyadoo ka duuleysa ujeedada iyo muhiimadda ay leedahay joogtaynta adeegbixinta caafimaadka in shir noocaan ah oo runtii markii ugu horreysay ah oo noocaan ah in la qabto dowladda ururada bulshada shacabka hay-adaha baadwadaagta ah dhammaantood la iskugu yeero si looga wada hadlo midaynta dadaalada dowladda iyo bulshada si loo xoojiyo ka qaybgalka maalgelinta caafimaadka puntland agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka puntland ya sheegay in lamada maalmood shirkuusa dareera laha ka bandhigi doona bandhigyo muujow sida puntland iyo aan ku shaqeeyahayd horumarinta dhiniga caafimaadka
runtii farxad weyn bay noo tahay inaan saakin shirkan inoo qabsoomo looga hadlayo maalgashiga caafimaadka sidii laga dhawaajiyey barnaamijka caafimaadku waa wax maaragtay aada muhiim u ah wax ku oolna u ah bulshada loo shaqaynaya dhammaanteed gaar ahaana kan hadda aan ka hadlayno oo ah adeega guud ay helaan dadka ama tuulooyin ha ku noolaadaan ama magaalooyin ha ku noolaadaan inta badanna u badan dad danyar ah oo nugul runtii waa wax aada muhiim u ah madaxweyne ku-xigeenka puntland eliyaas cusmaan lugutuur iyo wayba uuse la wadaagay madalle in shirkun walbadan uusah ka kordhii doono siyaasadda puntland ee dhiniga horumarinta caafimaadka iyo weliba dadaalada caafimaadka ee dowladda iyo wadda waynu isu bogaadiyey wasaaradda caafimaadka qobashada shirka maalgelinta caafimaadka puntland qorshayaal ahaandib baynu eegaynaa laakiin waxaa laga maarmaana inaynu u diyaarinno sektarkeenna caafimaadku siduu usii socon lahaa kolle horta bal lagu bilaabay isaga in tartiib wax yar oo servicesa dadka laga qaado oo wixii gaabkii galay shaqaalaha iyo gaabkii galay xarumaha caafimaadka dawooyinkoodu bal armina dawooyinka leynu doona gaabka shaqaalaha wax laga dabooli karo in la helo dunida horumartay dhaqaalaha badan haysata baa mar walbana private sectorka caafimaadku wuxuu la tartamaa ama ka horeeya oo la maalgashadaa kii dawliga ah iyadoo dowladahaasi ay dhaqaalo badan ay geliyaan